booliska dalka kenya ayaa gaaf wareegaya guriga xildhibaan marwo canab guure oo laga soo doorto magaalada gaarisa wararka ayaa sheegaya in booliska ay doonayaan inay soo xidhaan xildhibaanada kadib markii la sheegay in la arkay iyada oo hoos fadhida sawiro muujinaya calanka soomaaliya iyo madaxweynaha soomaaliya warbixintan waxaa gaarisa ka soo diray wariyaheenna maxamed faarax shire
laamahamaanka dalkani kenya ayaa doondooraya inay gacanta ku soo dhigaan xildhibaanada baarlamaanka dalkani kenya u matasha gaarisa county canab guure xilli ciidamadaasi ay buux dhaafiyeen aqalka ay ka degan tahay magaalada nairobi canab guure ayaa barteeda facebooka waxay ku sheegtay in lagala tegay ilaalada gaarku ahayd ee ciidamada booliiska dalkani kenya ka tirsana abto xilli ay sheegtay inaysan wax cabsi ah ka qabin in gacanta lagu soo dhigo waxayna ku wargelisay laamaha amniga inay iska soo xaadirin doonto xarun walbo ciidamada booliiska haddii loo baahdo lama sheegin sababta rasmiga ee canab ay ciidamada booliiska u doondoonayaan keliyana waxaa la aaminsan yahay sawir baraha bulshada afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay si waafiya u dhex socda oo ahaa in ay hoos fadhida calanka dalka soomaaliya iyo sawirka madaxweynaha dalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo xiliyada qaarkeedna la arkaya iyadoo istaagto gacanta saartay sawirka madaxweynaha dalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waana tuhumo baraha bulshada iyo shacabka gobolkan ay isla dhex marayaan in lagu hujuumayo gabadhaasi aqalka baarlamaanka ee dalkani kenya u matasha gaarisa county sawirkaasi ay hoos fadhiisatay lama huba sawirkan inuu yahay xilli hore iyo xilli dambaba iyo xilliga haatan siyaasadda dalkani kenya iyo soomaaliya ay kacsan tahay balse canab ayaa horaan waxay shaaca ka qaaday xildhibaano ka tirsanaa aqalka baarlamaanka ee dalkani kenya iyo kuwo hore oo la kulmay xubno ka tirsan mucaaradka dalka soomaaliya inay ka aragti duwan tahay xilligan haatan ciidamadaasi ay doondoonayaan canaba guure waxay ku soo aadaysaa kadib mar afhayeenka dowladda dalkani kenya saresoguna uu shaaca ka qaaday in aan la qabqaban doonin lana xiri doonin laba malyan iyo bar soomaali gaaraysa oo gudaha dalkani kenya siyaalo kala duwan ugu nool taasoo keentay in cabsi fara badan ay geliso kumanaan soomaali oo gudaha dalkani kenya siyaalo kala duwan ugu nool xiriirka xumaadee kenya iyo soomaaliya gudaha dalkani kenya gaar ahaan gobolada waqooyiga waxaa laga dareemaya dhaqdhaqaaq dhanka ammaanka ah iyadoo xiliyada qaarkood magaalooyinka waaweyn wajeer gaarisa iyo mandheera lagu arkayo diyaaradaha qumaatiga u kaco sida iyo miigag joog hoose ku socdo oo dhoolotus ka sameynaya magaalooyinka waaweyn ee gobolkani maxamed faarax shire v o w gaarisa